Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo bulshada degmada Dayanile loogu talagalay dastuurka dalka. Kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib u Eegista Dastuurka iyo Guddiga La Socodka Dastuurka ee Baarlamaanka ayaa looga hadlayay in dhammaan gobolka banaadir la gaarsiiyo shacabka ku nool sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen fikradana ugu darsan lahaayeen dhammaystirka dastuurka dalka. Wasiirka Cadaaladda, Arrimaha Dastuurka, Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Macalin Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulanka.
kulankaa dadweynahana waxaa la ysku baraa waxa waaye dastuurka iyo dadweynaha la ysku baraa la ysu ballamiyaa marka maanta waan isu kiin ballaminay dastuurkii iyo dadweynihii ayaan isku ballaminay waxaan rabnaa doodaas kulanka dadweynahan si fiican uga qayb qaadataan reer degmada daynile haddaad tihiin oo cutubyada iyo qodobada masiiriga ah ee mustaqbalkaaga iyo aayahaaga iyo carruurta aad dhali doontid ka mid ah inaad ka qayb qaadatid cutubka shanaad waxaa ka bilaabanaya sida dowladnimada loo daadajiyo cutubka lixaad waxaa waxaa ka bilaabanaya sida baarlamaanku u samaysmo matalayaashaada say usma ku samaysmaan cutubka toddobaad waxa waaye saa madaxweynahaaga iyo awoodihiisa intay leegyihiin dastuurka ku yaallaan cutubka sideedaad waxaa waaye xukuumadda golaha wasiirada wasiirka idin hor fadhiyaa awoodda xaguu ka keenay oo hadda maanta markuu wasiirkan dikraato qorayo dikraato waa taqaanaan uu soo saarayo ama xeer soo saarayo wasiirku muxuu cuskanayaa dastuurka qodobka boqol iyo laba la yidhaahdo anigoo cuskanaya ayaan saa isaa magacaabaya awoodda marka xaguu ka keenay dastuurka ayuu ka keenay cutubka sagaalaad waa cutubka garsoorka iyo cadaaladda cutubyadu waa kuwaasaa waxaan jeclaan lahaa guddiyada kulamada dadweynaha markay samaynayaan guddiyada u xil saaran dib u eegis dastuurka waxaan ka codsanaa usoo jeedinaa dadweynaha markay saan usoo fadhiistaan oo kaleeto in waxa la yidhahdo quiz ama yani maxaa la yidhahda su-aalo la isku weydiiyo cutubyada qodobada qofka muwadinkaasi uu fahmo waxa aan ka hadlayna dastuur dastuur dastuur waxa laga qofka inuusan su-aalo badan iska weydiinayo kulankan waxaan uga faa'iidaysanaynaa waxa waaye inaan ku baraarugno dastuurkeenna iyo waxa uu qorayo xuquuqda noogu dhex jirta iyo xorriyaadka aan leenahay oo dastuurku noo damaanad qaaday kaas waay kulankaanu